halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa u dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa habeen talaada ah oo bisha nofembarna ay tahay siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddayada caweysnimo waxa aad ku maqli doontaan inteeda badan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jira idinkugu daadahayn doona maxamed cabdi xasan sandheer iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
marka dhibka keeni karta waxaa waaye hadda oo hadday haweenka uur ay leedahay ee daawadaas ay isticmaashay mercuryga leh ama daawo kale waxaa jirta iyadana hydroquinon la dhaho aan ku sharxi doono hadday isticmaalaan ilmihii caloosha ayay ugu gudbaystaa isla markii uurkii marka cunuga waxay u keeni kartaa neurological effect in maskaxdii maaragtay nervous systemkii uu ka dhaawacmo ilmihii yaraa ama keliyihii uu ka dhaawacmo
waa amiira khaliif caddaawe oo qayb ka ahayd cilmi baadhis ka hadlaysa khatarta kiimikada laysku caddeeyo cilmi baadhistaasi oo jaamacadda minnesota ee dalka maraykanku ay samaysay xubinta wicitaanka ee barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan
waa fannaanka cawaale aadan iyo heeskii tusmo oo aan idinkugu hayno barnaamijkan intaynu ku guda jirno waa go'aankaaga qodobada kaleed barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo kiimikada laysku caddeeyo waxaad kaloo maqli doontaa oo aanan ka marnayn qaybtii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aynu ku eegi doonno dhallinyarada iyo waxa maankooda ku jira marka horese warkii dunida
booliiska dalka israa'iil ayaa sheegay in weerar lagu qaaday goob macbad ay ku dhinteen ugu yaraan afar ka mid a dadkii goobtaasi ku cibaadaysanayay lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka ciidanka booliiska israa'iil lubas samri ayaa sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay ku hubaysnaayeen faasas iyo qoryo waxaana weerarkaasi soo qaadeen xili lagu jiray salaadii subax ee maanta oo talaado ahayd agagaarka degmada harnof oo ku dhow magaalada jeruusalem samri waxa uu ku tilmaamay kooxdaasi weerarka soo qaaday inay ahaayeen argixiso kadibna ay booliis ku toogteen ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa weerarkaasi ku eedeeyey ururka xamaas ee falastiiniyiinta
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe ayaa isna waxa uu ku baaqay in si deg dega doorasho loo qabto waxa uuna dib u dhigay tallaabo lagu hordhigayo waa lagu kordhinayo canshuuraha iibka oo muran badani dhaliyey go-aanka ra-iisul wasaaraha ayaa u muuqda in uu yahay mid uu ku doonayo inuu ku xoojiyo mowqifkiisa siyaasadeed kuna raadsado taageero shir jaraa-idoo maanta uu qabtay ayaa ra-iisul wasaaraha jabaan waxa uu sheegay in toddobaadka dambe uu baarlamaanku kala dirayo islamarkaana doorasho la qaban doono bisha dambe wakhtigaasi oo laba sano ka horeeya waa labada sane ka horeysa xilligii loogu talagalay in ay dadkaasi doorasho dalkoodu ay ka dhacdo lama sheegin wakhti cayiman oo doorashada la qaban doono laakiinse warbaahinta dalka jabaan ayaa iyaduna waxa ay sheegtay inay saadaalinayaan in la qaban doono bartamaha bisha disembar ee foodan nagu soo haysa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku rajo weyn in dalka maraykanka iyo dalalka kale ee quwadaha adduunku ay heshiis kala gaari doonaan iiraan barnaamijkeeda nukliyeerka balse waxa uu diiday inuu saadaal bixiyo wadaxaajoodayaasha iiraan iyo wadamada loo yaqaano p plus oo ay ku jiraan wadamada maraykanka britain china france russia iyo germany ayaa ku kulansan maanta magaalada vienna ee dalkaasi austria waxaa u harsan wax ka yar toddobaad inay gaadhaan heshiis ka hor wakhtigooda kama dambaysta ah oo ah afar iyo labaatanka bishan aynu ku jirnay november isagoo maanta garab ay garab taagnaa inay dhahdaen dhigiisa britain ayaa waxa uu keeri wadahadalladan ugu yeedhay kuwa khatar badan ciidamada amniga ayaa maanta qaaday jidgooyooyin ay bartamaha magaalada dhigteen koox dhigaya dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo magaalada hong kong ma jiran wax iska hor imaada oo ay sameeyeen mucaaradka banaanbaxaasi ka qayb qaadanayay qaar ka mid a ayaa horey halkaasi waxay uga qaadeen teendhooyin iyo agab kale oo ay lahaayeen iyaga oo geeyey goob aanan halkaasi ka fogeyn oo booliisku uu u dhaqaaqay hogaamiyaha ardayda banaanbaxa dhigayey josh wong ayaa waxa uu sheegay in taageerayaasha banaanbaxyada ka qayb qaadanaya lagu wargeliyey inaana booliiska dagaal kala hortegin toddobaadkii hore maxkamad ku taalla hong kong ayaa waxa ay amartay in dadka banaanbaxyada dhigaya ay goobahaasi isaga tagaan mid ka mida dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxa ay sheegay in halkaasi si nabad ah uu ku joogi doono ilaa iyo amar dambe inta laga helayo dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa waxa ay dalbanayaan in sanadka labada kun iyo laba iyo waa sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka inay qabsoomaan doorashooyinka dimuqraadiga ah oo buuxa halka dowladuna ay doonayso in ay iyadu yeelato kaalinta lagu shaandheynayo musharaxiinta maamulka gobolkaasi
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaago idinkaga imana idaacadda v o a ee magaalada washington ragga ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa ku kala aragti duwan siday u arkaan dumarka jirhkooda caddeeya iyada oo tiro badan oo dumarka ahina ay ku adag yihiin adeegsiga kiimikadan ay sheegeen inay kaalin ka geysato quruxdooda haddaba warbixin ku saabsan dooda labta aadhaadeed warbixin ku saabsan dooda labka iyo tadhadig ee ku aadan adeegsiga kiimikadan la ysku caddeeyo ayaa waxaa dhadhaab ka soo diray waryaheenna aadan xasan tarax dumarka qaar waxay gaadheen inay wejigooda ku meyraan nooc kasta oo kemika ah waxa ugu weyn ay ku kalifayna waa qaabka ay u eegayaan gabadha midabka furan bulshada guud ahaan iyo khaasatan in ka mid a dhallinyarada gabadha midabka cad ee soomaaliyeed waxay isu haysataa inay ka qurux badan tahay midda kale arrintaasina ma ahan waxay iyadu keligeed iska dhaadhicisay tusaale ahaan gabadha la rabo in la tilmaamo quruxdeeda waxaa loogu yeeraa caddey taasoo looga jeedo qurux badaney dhalinyaradu badanaa waxa ay jecel yihiin gabadh midab cad inay guursadaan waa arrin muuqata oo cad marba haddii ammaan looga dhigay gabadha caddaankeeda dhalinyaro badan waxay ku riyoodaan sidii ay u heli lahaayeen ugu yaraan gabadh midabkeeda furan yahay waxaan mikrofoonka la dhex qaaday dhalinyaro waxaana ugu horeyn weydiiyey gabar nooce ah ee aad guursan lahaydeen waxa ayna ku jawaabeen bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa aliibaan rashiid haddii aan ka hadlo xagga guurka haweenka sanadahan dambe waxay u barteen gabdhaha inay iscadeeyaan ama kareemo ay marsadaan haddii aniga aan dareenkayga ka hadlo ama dooqayga waxaan jeclaan lahaa in aan guursado gabdhaha aan iscadayn sababtoy tahay waxaa inta badan guurka laga eegaa soddonka cishoo hore iyo soddonka sanoo dambe marka haddii aad ku xisaabsantid soddonka cishoo hore oo gabar cad oo quruxsan oo soo jiidasho lahu guursaday oo dawo isku cadaysay oo berritana markaa isqabataan qofkii qarashna aad u haynin ilan kareemkii wixii waxay u baahan yihiin lacag adiga hadhowgi biila lagaga baahan yahay marka isma dabooleyso baahida iyada rabitaankeeda iyo wixii kaloo reerka lagu dhaqi lahaa haddii ay dawadii iska daysana hadda caafimaad daraa iyadana imaanayso marka iyagoo dhinacyahaasoo dhan aan eegeyno waxaa wanaagsan oo anigana aan door bidi lahaa gabar aan iscadayn oo kalarkeedii wadato aniga waxaan jeclahay gabar iscadaysa waayo dhib malo waxaan waa loo gadi karaa magaalada yaalaan is available barnaamijka waxa laisku caddeeya toobshaali kreem wax walba way yaalaan lacagtoodana waa inaad bixiso maadaama adi aad guursanayso teeda kale gabadhaada mar walba waxaa la dhahayaa waa beauty waa ku farxi kartaa ragga qaar yani gabadheedu waa buut beauty waa dhehaysaano lama gaari karo yani gabdhaha kale way ka sarraysaa soddon sano waa saasay ku ahaanaysaa marka aniga waxaan dhihi lahaa ragga saaxiibayaasha hayla gursaan aniga waxaan jeclahay qofta iscadaysa magaaladan waa available wax walba u yaallaa anigu magacayga maslax lakaariya waxaan ka dhihi lahaa gabdhaha is caddeeyo inaan jecelnahay sababtay tahay maxaayan gabdhaha si maanta magaalada waxayna gabar badii marba madowdahay waa adduunka dhaqanka ugu isbedelaa marba waxbaa isbedela horumar la gaar jir naf noolbaba in la samee isku dayo marka jir la bedelay waxyaala ay keenaysa inay waxba keenaysa ma malaynaya marka waxaan kusoo dhaweyn lahaa gabdhahena siday doqon bisaa maanta madow gabdhaha has caddeeyaan wax marsanka ha marsadaan marka arrintaas soo dhaweyna maasha allah anigoo ah xasan fani oo ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada ifo xagga guur ahaanta haddaan ka hadlo iyo qarash ahaanta haddaan ka hadlo waxaa ka wanaagsan gabadha waxba ismarana waayo gabadhan wax ismarisay wixii ay la qabsatay waa u baahani jirkiiaa la qabsani wixii la qabsani hataa lacala haddaa guursatid oo mustaqbal aa ka yeelatid mar walba waa u baahani oo qarashay kaaga baahani oo mar walba inaa usoo gada aad nafta ahaantaa ii naqani waayo korkeed u bedelmi waxaa kasoo bixi nabro nabro balaayo wax dhanaa kasoo bixi kasoo yaaci marka saas daraaddeeda habba waxaa fiican gabdhaha waxwaa ismaran gabdhahaas wax oo sidii doonta adiga waad kuul noolaa kartaa qarashna kaama baxay waxaa qarash kaga baxeen sidii wax laismarinay waxaasito dhan qarash oo kaaga baxay ma jirto hadda iyo jeer waxaan soo jeedin lahay inay la gursado gabdhaha waxna ismaranin isna quruxnin naturalkood sida ilaah ku abuuray oo ah in la gursado ayaan soo jeedin lahay waayo gabdhahan kaleeto ma fiicna oo simber waxa marsanaya kalarkood ayay bedeleen kalarka in la bedelin ilaahay subxaana wa tacaala ma ogolo raalana kama aha waxaana dhihi lahay inay iska dhaafaan ayaan fikrad ahaan usoo jeedin lahay jawaahir saaluun waxa uu ku yaalaa bartamaha suuqa weyn ee xerada ifo waxaan kula kulmay hablo waxaan weydiiyey sababaha ay dumarka u doorbidaan in midabkooda ay bedelaan magacayga waa faadumo haddii aan nahnay gabdho daawada zaa'id ayaa nagu fiicantay jirkeena waana marsanaa waana la qabsanay casr cusub aa la joogaa hadda waqtigii hore oo la marsan jiray qasilka iyo huruudka lama joogo sanad cusub aa la joogaa marka daawada waa inaa marsanaa haddii aana marsanin waddada mama mari karno jidka baana oo lagu tegay mustaqbalkeena waajib ay ku noqotay inaan marsano daawada zaa'id aan u marsano aan u isticmaalno lacag qarash badanna kama gadno qarash yar noogu fadhisaa zaaid ayaan u marsanaa nimanka ayaan ugu qasbeen daawada inaan marsano quruxdeena zaaid ka dhigas haddii gabar cad haday la socdo maanta anigana aamadoowahay gabadhaas cadaa lala hadlay anile wax ila hadlaay ma lahan nimankaan ugu qasbeenaan leenaa zaaid ee weli anigoo saare cabdulaahi sheekh eh saare cabdulaahi cabdi eh waxaan ka sheekeynayaa naagaha oo iscadeeyeen dadka laakiin khalad bay u fahamsan yihiin marka ani aan fiiriyo laakiinse khalad ma aho waayo waxaa waaye derbi aan cadeys aan lahayn iyo derbi la nuuriyo isku mid ma wada noqon karaan naagta bilicda markay leedahay ragga wuu soo jiidanayaa laakiinse hadday naagta bilic lahayn ma soo jiidan karto waayo caddaanta waa shay qaali ah oo fiican oo dumarkana u roon haddaysan iscadaynin waayo naagtas lama qaadan karaba waayo waxay noqonaysaa baalid guri baalide camal bayba noqonaysaaba guri baalidena faa'iida ma keenaayo marka waxaa u fiican naagta inay bilic isu yeesho isqurxiso ay nal iska dhigto tan u labaad waxaa waaye daawada daawada ugu qaalisan ayaan marsanaa isticmaalnaa laakiinse waxaa waaye absolut maba fiicnaba naag aan iscadaynin naag ma naqas habeen iyo maalin waay habeen iyo maalinna way kala fiican yihiin wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dhaqaalaha haddee kolleyba haddaad isticmaasha qarashkaada kelilee waay haddii aad haysatid waa iscadayn kartaa laakiinse waxaa waye naagaha waxay jecelyihin sidoodaba inay iscadaynin oy bilic lahaanin ay quruxsanaanin ayay jecel yihiin laakiinse aniga waxaan dhihi lahaa naagaha inay iscadeeyaan isqurxiyaan oo quruxda bilicda ku jirto inay ishagaajiyaan aan jecelaha aniga bismillaahi raxmaan raxiim ani magacayga saddexan waxaa la dhahaa sacdiye aadan tuure haddii aan ka hadlo gabdhaha iscadaynahayo gabdhaha waxa weeye inay iscadeeyaan dumarka isqurxiyaanna waa wax meesha ku jiro duruuftaas ay keentay raggi oo dhammaaday iyo nin la-aan duruuftaas ay keentay marka gabdhaha daawada hadday lacag awoodaan ha ismaryeeno hana iscadeeyeeno tu walba watan ka quruxsan baana la guursan oo iscadaystay waxaa hubaal aan la inkiri karin ah in dhallinyarada guud ahaan ay wada rabaan gabadh midab furan taasina waa midda raadka weyn ku reebtay nafsiyaddii gabadha soomaaliyeed doqon iyo habeen ayaa madow waa hadal hays noqday midka ugu weyn ee ay xujada ka dhigtaan sidii ay wejigooda ugu eegi lahaayeen wax kasta oo ay ku gaarayso quruxda la sheegayo maalinta ay bulshadu beddesho qaabka ay u eegayaan gabadha midabka cad iyo darajada aan jirin ay siinayaan maalintaasi iyana hablaha soomaaliyeed bedelayaan fikirka midabkooda ku bedelayaan sida ay qabaan gabdho badan aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhidhaab
waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da haatanna aan idinku nasinno mid ka mida kaalimihii heese caawa aan ugu talagalnay inaad nagula caweysintaan waa ambiyo iyo fannaankii codka baxsanaa ee cabdulqaadir kiske
aa
heestii ambiyo iyo fanaanka cabdiqaadir keske ayaan intaasi ku dhaafno haddaan dib ugu noqonno warbixinadii ku saabsanaa barnaamijkeenna caawa ee dhallinyarada iyo kiimikada laysku caddeeyo aan haddana tagno magaalada boosaaso intii aan si baahsan loo baran adeegsiga kiimikada laysku caddeeyo waxaa dabcan jiri jiray habab kale oo dumarka soomaaliyeed ay isku qurxiyaan waryaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegeysa sida dumarkii hore ee soomaaliyeed ay isku qurxin jireen iyagoo adeegsanaya waxyaabaha ay dabeecaddu dadka siisay waatan warbixintii faadumo yaasiin oo ku bilaabanaysa mid ka mid a heesaha soomaalida
duniyaha bihildhalaatiyo idagaanta lagu dhigay imaaheedan duxuusha barkoodu dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo
dumarka soomaaliyeed marna kama aysan caaganayn inay korkooda mariyaan waxyaabaha laysku qurxiyo ama lagu dhaanshado waxaana ay isticmaali jireen waxyaabo ay dumarku gacmahooda ku diyaarsadaan oo ay kala soo baxaan dufanka xoolaha iyo noocyada dhirta sida huruudda cusburka shumburada cilaanka timirta malabka caleenta gobka iyo wixii la mid ah kuwaas oo ka marnaa maadooyinka kiimikada ah ee keeni kara caafimaad darrada kaltuun cali xaaji oo horay ugu soo barbaartay nolosha miyiga ayaa v o a warkuleeda u sheegtay in dumarka miyiga ku nooli ay qurxinta jirkooda u isticmaalaan waxyaalaha dabiiciga ah sida dufanka xoolaha labeen wax la yidhaahdo oo caanaha riyaha intay soo listo ama idaha noqdeen ama riyaha noqdeen intay listo habeenkii meel dhigato in cadays la eg bay aroortii gacnaha saari jirtay labadaa farood oo hore saasay calacalaa isu marin jirtay wejiga iyo adimada iyo gacmaha ugu filaan jireen wejigeedana had iyo jeer waxa uu ahaa dhaashigaa la yidhaahdo labeenta oo ay riyaha ka maasho habeenkii bay labeenteeda dhigan jirtay ku talageli jirtay kareemada malacaana hadda la sameeyey caanaha kuwaasaa laga metelay sidaas horta gabadha wejigeeda u dhaashan jirtay afartaa farood baa saa u saaraysa caanihii oo qaboobay oo xarfaday dushaa waxaa soo maraysa subag labeena labeentii baa soo raacaysa markay soo raacdo jirkeeda oo dhan ku filan intaa soo jeeda oo wejiga xilliga jiilaalka ah ee xooluhu ay caanaha yareeyaan ayaa dumarku si weyn waxa ay uga fakari jireen sidii ay u kaydsan lahaayeen dufan ay kaga badbaadaan in jirkooda uu basaaso way ka fikeri jirtay ha aad bay uga fikeri jirtay waxa weeye labeenta dee waa waxa jirkeedii soo saarayo ay ku dhalaalayso haddii gabadhu aysan labeen marsan maxaa dhici lahaa dee waxaa dhici lahaa jajab iyo muxuu ahay wejigii isbedel muxuu ahay dee gabadhii aan biliceed aad cidina uma diri jirin iyadaaba qarsan jirtayo wixeeda aan marsan jirto dhalaalkeedaas waxa weeye iska shaqayn jirta wax dhibaataa marka kaltuunay labeentaas iyo waxyaabaha gabdhu isku qurxiyaan miyay u geysan jireen maya uma geysan jirin jirkeeda bilicuu soo saaro maahin iyo qurux maahin gabadha madoobina waxay noqon jirtay masciideed wax sidaa u halow halow halow halow jirkeedu u leeyahay gabadha caddina waa sii caddaan jirta dhalaal bay sii yaadin jirta munaasabadaha gaarka ah sida aroosyada iyo wixii la mid ah ayaa dumarku xoogga saaraan in ay ismariyaan waxyaabaha dabiiciga ah ee soo saara ama dhalaaliya midabkooda faadimo nuur axmed ayaa inoo sharaxaysa waxyaabaha ay qurxinta u isticmaalaan haweenka ku dhaqan magaalooyinka xilliga hore gabdhaha waxaa la isku dari jiray cilaan huruud timir cusbur dhira badan oo laga helo wadanka dadkoo dhan waa ka socnaan jirta dhalaali jirta waxaa lagu wadi jiray hal asbuuc baa lagu wadi jiray todobada beri oo bannaankana uma bixi jirin dhirtaasaa lagu hurin jiray ma jirin diyaan gabadhaas inay aroos tahay oo lasoo qurxiyo lasoo dhalaaliyo way ka muuqan jirta may dhirtu dabiicigu waxay dhir dhibaatila maahayn waa dhir xoolihii iyo dhir lagu dhaqmo lana cuno lana isticmaalo marka qurxuska haweenku waa jiri jiray waa wax soo tiilla ah waana wax lagu soo dhaqmay oo badii xoolaha iyo dhirtaa laga helagabdhaha waxaan kula tali lahaa huruudda cillaanka cusburka shumburada inta malabka timirta dhirtaa isku dara ismariya meeshan xoolaha lameenta kala baxa diba ah oo gabdhaha soomaaliyeed lagu yaqaan dufan bay wejiga marsadaanin dhaashigaasna dufan weeye waa wax duxuleh kuwa waxay marsadaanin labeen burcad bay marsadaan qaybi bari bay marsataa waa dufanka xoolaha gabadhi aan marsan waxyaabaha aan isticmaalin muuqaalkeeda waa sidee dadku maxay ka aaminsan yihiin gabadha waa la dareemayaa jajab baa jira wejiga dhida kaaga dhacaysa hadday gabadhu dhaashan dhalaal male wejigeedu midabkeedu waa bedelanya dhaashigaasay ku soo baxaysaa ku dhalaalaysaa midabkeedii dhalaalinaya la guursado iyo hadday gabartaa waa isticmaalaysaa hal abuurka soomaaliyeed oo in badan ku ammaana suugaantooda quruxda dumarka ayaa misena waxa ay dhaliilsan yihiin isticmaalka kareemada dumarku ay midabkooda ku bedelaan iyagoo suugaantooda ku cabira cabdulaahi cali ibraahim geelle oo ah abwaan da'yar ayaa gabaygan ku muujinaya dhibaatada kareemada haa sugaanteeda waxaan ku cabiray waxaa jira maanduuriya iyo midabduuriya marka midabduuriya hadda laga hadlay midabduuriyaha ayaa laga hadlayey waxaan ku cabiray tix yar baan ku cabiray oo aragtidayda waxaan idhi gabdhihii diyaarada marsaday doorshe midabkii iyo doqon iyo habeenbaa madow daawo lagu eediya dahrigooda oo gubanayay darijo moodeene ma duleeye eebbuhu haddaan qoonis dabargoyne deeqdiiyo abuurtiisiibay dib uga faaneenee waxa ay dadaal ugu jiraan damaca beeneede daryeelkii carruurtaa lumiya dowgii nololeed oo dabka uma shidayaan haddii biilka loo diro ee dukaan iyo carwaa lala galaa dalabka oo laaye dayn weeye quruxdoodu iyo doogsin galabeed oo dabaylaha cishqiga maamuliyo dookii dhaawacee ha yeeshee dalays baa jirtiiyo daawad oo kale oo dulmar iyo suleekhaa ka badan doogga soo baxay ee waxaa looga digayaa ninkii damacsanaa guur in badan oo ka mid a haweenka soomaaliyeed ayaa waxa ay isticmaalaan kareemada jirka lagu qurxiyo iyo kuwa midabka bedela waxaase jira dumar weli ku adag in ay isticmaalaan waxyaabihii horay ay dumarku isugu qurxin jireen ee ay soomaalidu dhaqan ahaan u lahayd faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
waa tahay faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaay soo duuday halkaad naga dhagaysanaysaan waa barnaamijka waa go-aankaaga haatanna waxaad ku soo dhowaataan heeskii labaad fanaanada codka baxsan deeq axmed iyo aroos
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaana degeysanaysaan heestii aroos iyo fanaanada deeqa axmed haatanna waxaanu soo gaarhnay xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijkeenna waa go-aankaaga oo aan maanta marti noogu tahay amiira khaliif cadaawe oo qayb ka ahayd cilmi baadhis ay samaysay jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka taasi oo lagu eegeeyey waxyeelada kiimikada laysku caddeeyo aniga ayaa barnaamijkaasi amiira la yeeshay waraysigaygii iyo barnaamijkiina sidan ayuu dhacay waayahay amiira soo dhowow su-aasha koowaden ku weydiinaya waxay tahay bal inaad faahfaahin naga siisid cilmi baadhistii aad samayseen sanadkii la sameeyey iyo waxyaabihii aad ku ogaateen cilmi baadhistaas waa mahadsan tahay maxamed cilmi baaristan waxaan sameynay two thousand eleven sababtaan u sameynana waxay tahay waxaan ogaanay haween badan oo soomaali inay isticmaalayeen daawooyinka la isku caddeeyo marka waxaan sameynay haweenkii ayaan la kulanay haween iscadeyn jiray ama qaar iscadeeya hadda ayaan la kulanay markaas ayaan waxaan weydiinay su-aalo ah sababtay u isticmaalaan krimyada ay isticmaalaan iyo waxaa ku kalifay inay isticmaalaan iyo inta mar ay isticmaalaan maalintii ama ama ma aragtay wiigii isbuucii marka markii aan dhameynay wadahadalkaas ayaan waxaan tagnay meeshii krimyada laga soo gado waxaan soo iibinay random sample oo ah labaatan iyo toddoba cream marka labaatan iyo toban toddobadaas cream haweenka badankood kuway dhaheen waayo waan isticmaalnaa markii markaan baarnay oo laabka aan ku baarnay waxaan ogaanay kow iyo toban xabo oo kamid ah oo krimyadaas kamid ah saabuunna ay ku jirtay in ay ku jireen maadada la dhaho mercury mercuryna waxaa waaye sun waaye oo ma aragtay dadka dhaawac u keeni karto marka cadidana waxay ahayd intan aan ka helnay oo ku jiray afar parts per million ilaa iyo soddon iyo saddex kun parts per million marka cadidaaseetun haddii aan fiirini waa wax aada sun u ah aada aada qofka bini-aadanka jirkiisa sun galeysa ee tahay waddankaanetuna waxaa la ogol yahay markii krimyada lagu sameynayo mercury inay ku jirto hal parts per million wax ka yar marka tan aada ayay uga sarreysay waxyaabihii aan ka helnay waan gartay marka tirada ama inta qof ead la kulanteen aad aragteen imse hayd
inta haween aan aragnay waxay ahaayeen toddoba haween marka toddoba haweenkaas waxaan u dooranay kow waxaan rabnay inaan ogaano in aan warbixin ka helno siday u isticmaalaan marka to toddoba number way nagu filneed marka toddoba haween ayaan la kulanay afar ay ay ilmo ma aragtay ay qabeen ilmo ay soo dhaleen iyo inta kalena ma aragtay saddexda kalena ay ku jireen xilligii ma aragtay dhalmada marka sababtaan u dooranana waxay tahay inaan ogaano haweenkaas inay isticmaali jireen ama haweenka soomaalida ay isticmaalaan xilliga ay uurka leeyihiin ama xilliga ay naaska nuujinayaan marka taasoo ay mercurygu dhibaato weyn u keeni karo haweenka xilligaas ku jiro marka toddobada aad la kulanteenba horey usoo guursadeen horey usoo guursadeen ha waaye maxaad maxaad ogaateen marka hadday noqoto aan ku bilowno hooyada uurka leh waxaan ogaanay horta waxay dhaheen badankood waxay dhaheen daawada markasta waan isticmaalnaa horta kow waxay dhaheen dadkii soomaalidii kama helno inayna accept gareeyaan sababtoo ah qof madow lama rabo so taas waxay ahayd midda ugu weyn ay u isticmaalaan midda labaad waxay ahayd waxay dhaheen marka ay uurka leeyihiin ayay aada u isticmaalaan markii loo fiiriyo mararka kale taasna waxay sababtaas u keentay haweenka markay uur leeyihiin maqaarka jirkooda wuu isbedelaa hormonski ayaa ku badanaya marka madow yaryar ayuu jirkooda yeeshaa marka madowgaasna qofka markuu dhalo waa wax jirkiisa hadhowta uu ka reysanayo uu isbedelayo uu midabkiisa hore ku noqonayo marka haweenka ma aysan fahansana so marka sidaas aawadeed ma aysan rabin in madow lagu arko so taas ayay aada u isticmaalaan markay uurka leeyihiin marka ay dhalaanna ilmihii naaska nuujinayaanna ma joojiyaan aada ayay u isticmaalaan marka dhibka keeni karta waxaa waaye hadda oo haddee haweenka uur ee leedahay ee daawadaas ay isticmaashay mercuryga leh ama daawo kale waxaa jirta iyadana hydroquinon la dhaho aan ku sharxi doono hadday isticmaalaan ilmihii caloosha ayay ugu gudbaysaa isla markii uurkii marka cunuga waxay u keeni kartaa neurological effect in maskaxdii maaragtay nervous systemki uu ka dhaawacmo ilmihii yaraa ama keliyihii uu ka dhaawacmo sidoo kale marka ay nuujinayso caanaha naaska ayuu u dhaafi karaa mercurygi cunuga sidii ayuu exposure ku heli karaa marka habdhiskiisa dareen wadkaa wax noqon kara keliyaha wax noqon karaa ha marka tan aan aada uga walwalsannahay waxaa waaye xagga maskaxda nervous systemka maxaa yeele ilmaha marka ay yar yihiin maskaxdooda waa qafiif mercuryna ma aragta qof weyn ayuu dhaawici karaa soo marka imagine ilmo yaryar siduu u dhaawacayo maskaxdooda marka taas ayaa ma aragtay aad aan aan aan aada interest ugu ahayn in haweenkaasaysan oo ilmaha soo dhalay aan la kulano waan gartay kuwaan uurka lahayn amaba aan nuujinayn ee iyagu hore usoo guursaday carruurta leh maxay sheegeen inay u samaynayaan ama isu marinayaan kimikadan darteed marka kulligood ma aragtay isku wax ayay ka hadleen waxay dhaheen horta koo waxay dhaheen dadka societyga soomaalida mana aqbalayaan mana mana accept garaynayan sidaas aawadeed waa inaan isticmaalno daawooyinkan si ay dadka markayna arkaan ay u dhihin qofkan wuu madowyaha teeda kale waxay ka hadleen aada uga hadleen kulligood todobada qof ay ka hadleen in nimanka soomaaliyeed ay rabaan haween cad marka daas ma aragta waxay ahayd mid ugu ma aragta muhiimsanaay oo aad aan uga ogaano researchka in kulligood ay dhaheen taas ayaa aad noogu qasabtay inaan isticmaalno teeda kale haweenka waxay ka hadleen markay aroos aadayaan iyo meel dadka isku imaanayaan taasna aad ayay u isticmaalaan xiliyadaas oo kale markay isku diyaarinayaan si hadhowti dadka kale u dhihin qofkaaneetun wuu madoowaada ama qofkaaneetun kalarkiisa wuu foolxumaaday marka pressure waxaa waaye ka imaanaysa dadkeena soomaalida oo qofkii ku qasbaaya in uu iscadeeyo waan gartay haatan aan u tagno su-aasha mid ka mid a dhegaystayaasheenna bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cumar siciid cumar oo jooga dalka soomaaliya khaasatan magaalada boosaaso isla maraantaasna ka qalin jibiyey idaacadda muqdisho university branjigeeda boosaaso walaashii amiir waxaan wey waxaan yani u sheegaya comment ahaan u bixinaya marka hore kadibna su-aal baan ku xiisan doonaa anigu waxaan qabaa yacni pressure baa jira oo hablaha soomaaliyeed mar allaale markii la arkaba ay kala kulmaan ragga soomaaliyeed maxaa yeelay gabadhan iscadaynaysa waxay isu cadaynaysaa waa nin soomaaliyeed midda la qabo iyo midda aan la guursanba labadu waxay isu cadaynayaan waa waa nin soomaaliyeed waaye marka anigu waxaan aaminsanahay caqabadda halkaasi ka timi dhanka mujtamaca khaasatan ragga soomaaliyeed haddii ay yani ayagu ay isku dayaan inay bedelaan way bedeli karaan waxayna ku bedeli karaan waxa weeyaan in ay yidhaahdaan gabadhan ay ka dhaadhiciyaan inuu ilaahay dhamaystiray quruxna ilaahay siiyey waxa kale ay samaynayso inuu yahay wax nafsadeeda dhib ku keeni kara dhaqaale ahaan dhib u keeni kara mujtamaca lagu dhex nool yahay ciyaalkay korinaysa dhib ku keeni kara maxaa yeele waa wax kimikaal ah oo laisku dardaray oo kala duwan waaye marka bresarka marka wuxuu keeni karaa qofka markii uu yidhaahdo ninka soomaaliga ay guursanayo markuu yidhahdo anu gabar cad baan doonaya ama kan doonaya inuu yani xuraan iyo shukaansi uu galo uu gabar cad uu raadinayo gabdhihii marka waxay ku qasban yihiin inay iscadeeyaan oo ay yani midabkooda bedelaan caqabada kuwaad halkaasi ka timi marka walaashii amiira waxaan weydiinayaa haddaad taas ka gudbo su-aal baan weydiinayaa ah yacni gabadhii ka toobad keento oo kale oo iska daysa daawadaas uu ilaahay kasoo hadeeyo yacni maxay dhibaato ku keeni kartaa yacni midabkeeda horese muu soo noqon karaa haddaysan iska dayn karinna maxay ku bedelan kardhaa oo yacni bedel u noqon karaa si ay yacni qofku dumarka inuu isqurxiyo looma diidana laakiin waxaa jira waxyaalaha harbal ah daawooyin acashaab ah baa jira yacni taa xal muu noqon kartaa gabadhu isbedel muu samayn kartaa yacni caafimaadkeedana muxuu ku keeni karaa haddii ay iska dayso daawadaas waana mahadsantaha walaal macaan
amiira waad waad maqlaysaa haddii gabadhu ay iska dayso jidhkeedii ma usoo noqonaya maqaarkii rasmiga ma usoo noqonaya haddiise ay doonayso inay maaragtay ka wareegto kimikado ay u tagto waxyaabihii dabiiciga naturalka ahaa maxay isticmaali kartaa oy ismarin kartaa cumar waa mahadsan tahay su-aalahaada su-aalo muhiim ah waayo gabadha way iska dayn kartaa qof qof kastoo isticmaalo daawooyinkan mar kasta ayay iska joojin karaan maqaarkoodana sidooda hore wuu ugu soo noqonayaa laakiin waa inay samraan wakti ayay qaadan doontaa in maqaarkooda sidii hore uu ugu soo noqdo maxaa yeelay haweenka qaarkood sanooyin badan ayay isticmaalayeen daawooyinkan marka sanooyinkaas badanna maqaarkii maaragtay qeybtii soo saareysay midabka jirki ayaa daciifaysa marka in uu qeybtaaseetun haddana ay dib usoo saarto midabka ji jirkii waxay qaadanaysaa wakti badan marka waktigaaseetun waxaa laga yaabaa qofkii maqaarkiisa inuu isbedelo nabro uu kasoo baxo marka qofka waa inuu samro uu ogaado in hadhowti uu maqaarkiisii ficnaan doono teeda kalena waxa ugu muhiimsan oo lagu daaweyn karo suntan qofka jirkiisa inaga baxdo waxaa waaye in uu joojiyo laba wax ayaa lagu daaweyn karaa mercury mercuryga marka midda ugu horeysa waa inuu qofka joojiyo uusan isticmaalin daawada ugu fiican taas waaye maxaa yeele mercury qofka jirkiisa marka ugu dambeysa wuu ka bixi doonaa jirkiisa wuu ka dhamaan doonaa waxay qaadan doontaa bilooyin laakiin qofka marka dambe jirkiisa sunta oo oo mercuryga way ka bixi doontaa waxaa kaloo jiro qofka haddii uu uu gaaro meel ma aragtay uu toxic uu jirkiisa sun aada ugu badato ee u noqoto wax la dhaho waxaa jiro kilation daawo la dhaho kilation ayaa jirto oo wadamadaanitan lagu sameeyo oo qofkii sunta jirkiisa looga soo saarayo laakiin badanaa daawadaaseytuun dadka uma fiicino waan u sheegnaa uma fiicino maxaa yeele waxay dili kartaa unugyada jirka u fiicnaa qofka ay daawadaas dili kartaa intii aan uu qofka ka raadinayo caawinaad laakiin waa qof wax lagu badbaadin karo nafta qofka waaye laakiin hadda qofka hadduu fiican yahay uu uu sun yar uu jirkiisa ay ku jirto uusan jiranayn daawada ugu muhiimsan waxaa waaye inuu joojiyo jirkiisa way ka bixi doontaa su-aasha kale oo ah maxaa u bedeli karo horta daawo iscad daawooyinka iscadeyska dhan kulligood saddex chemical ayaa ku jirto midna waxaa la dhahaa hydroquinon waa very toxic sun waaye waxay keentaane taas cancer ayay keentaa qofka aakritaankiisa cancer ayaa ku dhici karo hydroquinon daawo daawoyin laga sameeya jirto kuwa kalena waxaa laga sameeyaa mercury qaybta saddexaadna waxaa la dhahaa topical steroid so daawooyinka la isku caday saddexdaas chemical ayay ka kooban yihiin saddexda chemicalne laba waxaa waaye waa sun midda saddexaad topical steroid ee haweenka soomaalida aada u isticmaalaan dermacide iyo mafeig la dhaho waa daawo dhakhtarka ayaa qoro waa prescription waxaa loogu talagalay laba isbuuc ama saddex isbuuc inuu isticmaalo qofka marka taas hadduu uu qofka aada u isticmaalo wuu ku jiran karaa marka qofkii janis ah in uu daawo iscadeys uu sii wado ma jiro maxaa yeele daawooyinka iscadeyska dhan waxay kasoo ka samaysan yihiinba saddex chemical uu qofka jirkiisa caafimaad daro u keenaa marka qofka jirkiisa wuxuu sameyn karaa caadi biyihiisa ku dhaqan karaa waa run qof kasta qurux inuu isqurxi ugu rabaa laakiin qofka wuxuu sameyn karaa wax la dhaho sunblock dhibaatada badanaa soomaaliya ka jirta dadka u keeni karto in maqaarkooda uu uu aada u madoobaado horta madooga wax qurxan waayo waa inaan ku faraxno madooga laakiin qofka waxaa laga yaaba midabkiisa inuu aada usii madoobaado maxaa yeele qoraxdii ayaa aada ugu dhaceysa marka wuxuu sameyn karaa sunblock wax la dhaho cream waxaa jira oo sunblock uu qofka marsanayo marka si aysan ma aragtay qoraxdii maqaarka ee islamarkii ugu dhicin marka taas ayaan ma aragtay aada ugu dhiirangelin lahaa inay haweenka ay sameeyaan intii ay daawooyinkan sunta leh ay isticmaali lahaayeen marka waa cream qoraxda ka celinaya shucaaci hor Ha.
qoraxdu inuu ku dhaco maqaarkii ha marka waxaa ku qoran creamyada marka n s p fifteen s p thirty kulligood fifteen wixii ka ka koreeyo way fiican yihiin marka cream nooc kasta waaye i think waxaan umaleynaya soomaaliya xataa in laga helo N waxa kaliya uu creamka kuu sameynayo waxaa waa qoraxduu kaa celinaya waan gartay Eh, amira haddaan ku weydiiyo eh, cumar arrintuu ka hadlay waxay ahayd in kuwa la qabo iyo kuwaan la qabin eh, dumarka eh, labaduba in ay isu qurxiyaan ragga tii shukaansi ku jirta amaba tii oday lahayd Eh, adiguna saad xusaysay eh, hablihii eh, ama dumarkii minnesota joogay xafladaha markay tegayaan ayay aada isu sii mariyaan marka sheekadu ma ragga keliya mise dumarkana cadaadisu ka imanayaayo eh, culays way saarayaan dumarkii iyagu eh, midabkooda una furnayn um, horta kow inta gabar aan interview gareynay kulligood waxay dhaheen ah, dhibaatada waxa u keena waay ragga taas horta n- natiijada re- researchkeena taas aad ayay number one u ahayd Waan gartay.
in ha- ay ay haweenku u marsadaan ah, sababtoo ah nimankii ayaa rabaan mm, aan haween cad marka taas taas heetan ayaa aada ugu influence gareynaysa inay inay marsadaan Ah, nimanka keliyana ma aha social pressure-ka oo haweenka dhinacooda kale xataa ka imaanaya waxay ka hadleen gabdhaha in hadday wedding tara- tagaan aroos tagaan haweenkii kale ee dhaha ayaan ah, midabkaadi maxaa ku dhacay marka su-aalo badan la weydiinayo marka because of ah, dadki inaysan accept garaynayn sidii colorkooda u ekaayeen ayaa kusii kaliftay inay ay ay sii marsadaan waa gartay waayo haddana su-aal kale oo ka timid eh, mid ka mid a dhegeystayaasheeda magacii saare cabdullaahi waye waxaan ku suganahay magaalada muqdisho waxaan rabaa marka barnaamijka inaan weydiiyo dawadan kiimikada laisku cadeeyo habla aada u isticmaalaan inkastoo hadda raggooda ay kusoo diireen laftigooda aada ay u isticmaalaan dawadaas macnaha kiimikada waxyeeladeeda meeqa sano kadib ay qofka markaba kusoo bixi kartaa lamarkii meel hore kaga soo baxdaa waxyeelada tan kale maxaa ka jira in laga sameeyo keliyaha iyo beerka ilmaha yaryarka ee saddex sano afar sano ka yar ee yaryar iyo caamadooda in laga sameeyo maxaa ka jira labadaas yaa rabaa in lagu jawaab waa mahadsan waan gartay Ami- amiira su-aasha koowaad waxaan umalaynaya sifican baad usoo sharaxday oo eh, inta sareen ku jiri karto iyo raadka fog ay ku yeelan karto Eh, laakiin bal su-aasha eh, dambe su-aasha labaad ee zahra ha Ah, s- sahra ah, waa mahadsan tahay su-aashaada And wax uma aragtay bini aadamka jirkooda ah oo oo daawooyinkan laga sameeyo ma jirto taas ah, wax ka jira ma laha daawooyinkan chemicals caadiya laga sameeyaa dadka ma aragtay dhacaankoodana lagama sameeyo waan gartay Eh, aan eh, u gudubno su-aasha saddexaad oo inooga timid eh, mid ka mid a dhegeystayaashayada
magacayga wuxuu ah simiir cabdiqaadir maxamed waxaan joogaa soomaaliya muqdisho muqdisho dhibaatooyin badan baa horta ka qabsaday dumar iyo ragba rag waxaad arkaysaa nabaro aan macquul ahayn wejiyada kaga yaalaan bara madow shalay qofka wejigiisa caadiyu ahaa maanta markii daawooyin kiimikaalka u isticmaalana wejigoodii nooc kaleetaad ku arkaysaa waxaa arkaysaa qoraxdaan u dulqaadan karin gabdho waxaa arkaysaa dhaha aniga dagaal ma geli karo because haddii aan galo qodobaa i qabanaayo gabdho waxaad arkaysaa cuntada ma karin karo shaqaalo lagu qasbaayo hadda xataa waxaan qasayaa qoys ku burburay gabadhii ay tiri haddaadan shaqaalo ii qabanaynin ninkii aniga jiko ma gelaayo war aniga adaan ku qabaaye maxaa kalifaaya shaqaalaha maya aniga dharna ma dhaqi karin oo oo ummada soodadeeda way idhibaysaa jikana ma geli kariyo aniga baasada nuhdeeda ay soo gaaraysa marka dhibaatooyin aada u fara badan ay leeyihiin walaashay waxaan su-aalayaa intii ragga la jooga qurbaha boqolkiiba intii daawooyinka isticmaasha sida ay u aragtay iyo dhibaatooyinka kasoo gaaray waan su-aalayaa waan gartay samiir waxay weydiinaysaa haddii ay jiraan rag qurbaha ku noolo isticmaala eh, siday tilmaantay rag iyo dumar eh, jooga xamar oo fara badan ay aragtay ayaa jira oo iyagu isticmaala dawooyinkan amaba kiimikadan samiir waa mahadsan tahay ah, su-aalahaada horta in annaka intii aan interview garayni horta haween ayay ahaayeen Ah, maxaa yeelay sideedaba ma aragtay haweenka ayaa ku badan ah, isticmaalka waa maqalnay in niman ay isticmaalaan laakiin tirakoobkuma kuma aan sameynin inta nimanka isticmaal laakiin waxaan kuu sheegi karaa in ay nimanka ay ku yar tahay isticmaalaan dhinaca soomaalida wadamada kale hadda Af- ah, wadamada kale oo africa hadda sida nigeria oo kale ah, aad ay ugu badan tahay nimanka xataa inay isticmaalaan laakiin soomaalida weli way ku yar tahay maxaa yeelay um, literatureka waxaan ka akriyo ee oo oo already laga tirakoobay soomaaliya iyo inta hadda oo minnesota aan cilmi baarisbaad ku sameyna nimanka aad ay ugu yar tahay haweenka ayaa ah, ah, ku badan waayahay amiir haddaan dhinaca kale ku weydiiyo eh, miyay jiraan rag iyagu waxaan dhibsanaya oo xaasaskooda eh, la jecel inay joojiyaan bal aynu culays ka saarno eh, qoyska nin raga oo doonaya in xaaskiisu ay waxaana joojiso weli ma aragteen arrintaasoo kale horta een, ilaa iyo two thousand elevenkii marka arrintan bilaabnay inaan dadka wacdi gelino dad badan ayaan aan la kulmay ah, ee, rag badan ah, marka ragga qaarkood ah, maadaama ee, caafimaadka ma aragtay ahaan ilmahooda iyo eh, caafimaadka haweenkooda aada u saameyneyso een, waxay dhaheen waan kala hadlaynaa inay haweenka aan qabnay joog ragna qaarkood waxay leeyihiin ah, markasta aan la kulmo waxay dhahaan Ah, annaka dhibaato noo taalo ma ahan haweenkii ayaa rabaan inay iscadeeyaan marka een, marka dhibka jirta waxaa waaye ay ogaadaan inay ogaadaan ay tahay ragga xataa haweenka markay isticmaalaan guriga ay ay daawada ay ku isticmaalaan daawada way qastaan markay qastaan finijerka ayay geliyaan finijerkaas cuntadii caruurta iyo een, ninkii cune qof kasta guriga degan wuu cunayaa cuntadaas ama cabitaan ku jira wuu cabaaya marka mercury waxaa waaye een, hal qof keliya kuma ekaanayo markuu marsado mercury een, vibrka mercury ama ama hawada mercury qof kasta exposed uu ku ku noqonayo qof kasta oo guriga degan way saameyneysaa marka mercury ay station home gurigu joogaya ay joogaysaa chemicalka marka qof kasto qofkii ku imaada xataa suntaas way saameyneysaa wax marka keliya oo haweenkii ku saabsan keliya ma ahan qof kasta ama ilmihii een, ninkii qabay gabadhii marsanaysa qof kasta wuu saameynaysaa exposurekaasna wuu helayaa waxaa kaloo rabaa inaan ku noqdo een, samira waxay tiri oo ahay een, gabdhaha hadday galaan ah, kitchenka een, een, maaragtay een, wejigooda aada ayay maaragtay uga sheegtaan waa runtaa waxa lo- een, calaamadaha lagu garto waaye qofka een, markuu marsado een, sunta mercuryga ama sunta oo ah, ku jirto hydroquinonka oo ku jirto daawooyinka laysku cadeeyo side effectga waxaa ka mid ah qofkii maqaarkiisi ayaa daciifayo maxaa yeelay jirka qofka iscadeyska lagu sheegayo waa maqaarkii qofkii oo fiiqbayo markii qofkii een, maqaarkiisa daciif ayuu noqonayaa qoraxda uma adkeysan karo een, dabka cuntakariska uma adkeysan karo ama chemicalska kale oo guryaha lagu nadiifinayana uma adkeysan karo so marka taas een, qofkii guriga inuu ku jiro ayuu raboonayaa tan taas kasii dheer uu qofka jirada kale oo symptomska ama ah, calaamadaha lagu garta ee tahay qofka inuu uu chemicalka jirkiisa galayo qofka waxaa ku dhici karo depression ama een een qalbigiisa wuu murugoonayaa waa waxyaabaha lagu garto inuu qofkaasi mercury jirkiisa ku jiro marka een, iyo waxaa dhici karo markii qofkii markasta faraxsin ma lahaanayo een, marka soomaaliya oo kalena way adag tahay in qofka maaragtay heerkaas oo kale calaamadahaas la ogaado maxaa yeelay een, xagga maaragtay dhakhtarka iyo iyo iyo maaragtay clinicska iyo soomaaliya ma lahan een, ah, daawooyin aad ama ama qalab aada advance u- oo lagu ogaado waxaas qofka inuu expose ku yeelmayo marka waa runtaa een, marka waxa taas lagu daaweyn karo waxaa waaya inuu qofka joojiyo marka qofku uu isku arka calaamadaha seetun waaba inuu iska joojiyo haddii kale wuu kasii dareysaa waan gartay Eh, inkastoo cilmi baadhistiinu saad xustay ay soomaalida keliya ku koobnayd ma jiraan jaaliyado kale oo eh, qiyaastii ka soo jeeda qaaradda africa ama meelo kaleba oo iyaguna eh, dawadan isticmaala Ah, aan dhahday kiimikadan isticmaala ha aad iyo aad wadamada kale africa aada ayay u isticmaalaan Een, hadda een, w h o research ay ku sameysay waxaa jirta sanadkii hore nigeria seventy seven percent dadka nigeria ku nool in ay isticmaalaan ah, skin lightingka Een, labadaba nin iyo iyo iyo naagba inay isticmaalaan Ah, sida hadda tanzania research badan ayaa laga sameeyey tanzania dadkii suntii exposure badan ay ku heleen jirooyin dad waxaa la helay ah, develop gareeyay cancer skin cancer laga helay ah, laga helay ah, sukrow laga helay ah, high blood pressure maxaa yeelay mercury ah, wuxuu keeni karaa eh, endocrine systemka ah, systemkeena ma aragtay insulinka regulate gareeyo hormonka endocrine systemkaas ayuu dhaawici karaa kadib qofkii sokor sokorow ayaa ku dhacaya marka tanzania j- o- already jir- jirooyinkaas oo badan ayaa laga helay sidoo kale eh, nairobi ah, em, kenya dadka aad ayuu isticmaala marka afrikada kale aad ayaa looga isticmaalaa waan gartay waxaa jira warar sheegaya in soomaaliya eh, dumarka oo dhammi inayna wada awoodeynin iibsiga eh, kiimikadan Mhm.
taasina ay ku keento in ay dad kale ay ka raadsadaan eh, kaalmo marmarna ay dhacdo in gabdhaha gaar ahaan kuwa da-da yar in laga faa'iidaysto Eh, intii aad ku jirtay eh, hawshan wax arrintaa aad ka maqashay miyuu jiraa Ah, maya arrintaas ma aana maqlin inta kaliya aan maqlay waxaa waaye in maaragtay marketka soomaaliya suuqa soomaaliya aada loogu gado dadka aad ay u isticmaalaan laakiin ah, dhinacaas dheeraadka ah weli ma maqlin ah, teeda kalena waxaan weli aan aan waxaan ku maqlin a- aniga soomaaliya weli ma tegin insha allah waan tegi doonaa dad oo tago ama ku nool oo baaris ku sameeyana ma jiro oo dabagalo oo waxaanaysan soo ogaada ma jiro so sidaas aawadeed ah, ma ogaan karay haddii aan cilmi baaris lagu sameynin wixii aan meel ka aqrinin waan gartay Eh, waxaan eh, jecla inaan ku mahad celiyo adiga iyo dhegeystayaasha v o a ee nagala soo xiriiray meelo kala duwan oo caalamka aad baad umahadsantahay amiira aada umahadsan tahay maxamed waa tahay barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijka waa go-aankaaga ayaana weli ku guda jirnaaya haatanna waxa aad kusoo dhawaataan qaybtii dhallinyarada iyo su-aalihii maxaa maankaaga ama maskaxdaada ka guuxaya
bismillahi raxmaan iraxiim waxaan la yidhaahdaa cabdiweli sayid xaaji axmed waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxaan ahay arday ka qalin jibiyey jaamacadda east africa gaar ahaan kuliya shariica walqaanuun haddaan barnaamijka usoo noqdo markii la eego horumarka iyo waxyaabaha jira oo xaqiiqda taabanaya waxyaabo badan baa maskaxdayda ka guuxaya xagga soomaaliya markaan ka eego waxaa maskaxdayda ka guuxaya khilaafkan hadda soo dhexgalay soomaalida dhexdeeda oo labada madaxood soomaalida ugu sarsareysay soo dhexgalay inuu u baahan yahay khilaaf u baahan in qaanuun ahaan lagu xaliyo ay tahay oo labada dhinac midkood awood qaanuuniya la siiyo hadday noqon noqoto ra-iisul wasaaraha iyo hadday noqoto madaxweynaha waxaan rajeynayaa inaan aakhri a mustaqbalka noqon doono dadka soomaalida sharciyada iyo qawaaniinta ku haga oo ku hagaajiya oo kala dambayntooda qeyb weyn uga qaata waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciddii dhegeysanaysa iyo ciddii imaqlaysa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir isxaaq oo jooga magaalada baydhabo maskaxdeeda waxaa ka guuxayo ayadoo la barwaaqaysan yahay beledkana nabad uu noqday dadkana ay dowlad carfisanayaan waxaa kaloo maskaxdeeda ka guuxayo shacabkii baydhabo iyo goboladii saddexda ay maamulka koonfur galbeed oo bashbash iyo barwaaqo iyo dowladnimo magaaladooda ku damaashaadaya iyo xaflado isdaba jooga oo magaalada nooga socoto iyo farxad iyo guul usoo hoyatay dadka ku nool saddexda gobola maskaxdeeda ka guuxayso aada umahadsantihiin v o a
haatanna waa dhinacii kaalimaha suugaamaha suugaantan idhaahdo waa heestii tusma iyo fannaankii cawaalaadan fanaankii cawaalo aadan war dhowaan aanidhaahde hadda naga soo gaadhay magaalada gaalkacya ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in weriye u shaqeeya idaacadda maxalligaee daljir lagu toogtay laguna dilay halkaasi dilkan ayaa la sheegay in loo geystay weriye lagu magacaabo cabdirasaaq cali cabdi silfar oo toogasho ay ku dileen dabloy hubaysani ilaa iyo haatan ma cadda ciddii dilkaasi geystay intaasna waxaa ku eg barnaamijkaygii mar kale nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.